asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsine magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa ifajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada waa laba iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono haddii kan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maan dalka dib ugu soo laabtay ayaa dhigeysa dalkaasi eritrea asias afwark waxay kala sixdeen heshiis is-afgarad ah oo dhinacyada laba dal ku saabsan waxyaabaha markaasi heshiiskaasi ku jira aan soo gebi doonaa saaxiibaal booqashada afartii maalmood ee qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka eritrea iyo askartii halkaasi loo qaaday oo muddo saddex sano warkooda lalacaa iyo markaasi waalidiinta oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay waxaa ka dhigan tahay booqashada madaxweyne xasan ee dalka eritrea caawa ayaad maqli doontaan saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karash ayaa maanta shaqo joojin ku sameeyey wasiiro lagu eedeeyey kula oglaanshaha celinta diyaaraddii shalay ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ogolaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya haddaba waa kuma wasiiradaas markaasi shaqo joojinta lagu sameeyey caawa ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona idiin soo gubi doonaa oo caawa dhegeysan doontaan maxay tahay sababtuu islaamku u xarimay daroogada muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya amni xumada iyo daroogada waraysi ayaan kaga hena saaxiibayaal dowrka culimmada soomaalidu arrintaasi aamuun kala duwan u falanqeynaya waxaa kaloo maqli doontaan muxuu sanadkan kaga duwan yahay sanadadii hore ee kulanka sanadlaha ee dhaqanka ee lagu qabtay tulada karashaale ee gobolka shabeellaha dhexe warbixinaan soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka hocaaw aad maqli doontaan saaxiibayaal awaamirta booliiska soomaaliya ay soo saareen iyo militariga oo ku aadan dadka muqdisho ku nool dhanka militariga oo habeenadii iyo maalintiiba si abuun kala duwan shacabka ay u wadeen in dhaca muqdisho ay qayb ka yihiin iyo booliiska oo dhankooda bajaajyada magaalada muqdisho ku amray in markaas ambadu laba iyo tobanka habeen masaq dhex aysan shaqayn karin waqtiga loo gaaro haddaba awaamirtaas mu dhuglaana doonaan shacabka mise waa ay kasii socon doonaan warbixin ayaa soo kale kagana saaxiibayaal falanqeyn ku saabsan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona shacabka ama bajaajyada qaar ee muqdisho ayaa dhankooda ka aragtay dhiibtay amarka markaasi kasoo baxay taliska booliiska ee soomaaliya madaxweynaha jubbaland wuxuu aqalka martida ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya oo booqasho ku tagtay maamulka jubbaland waxyaaba ay ka wadeen aad sidoo kale maqli doontaan qodobadaasi wuxuu soo kordhaa caawa aad dhegeysan doonta kusoo dhawaada mar kale
dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan khasaaraynu nahay labada daaroodi innagay suullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
markaa saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawadani kala yahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabeynaa ha- madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho afar maalin qaadatay eh, ku- ku tegay dalka eritrea iminka dib ugu soo laabtay dalka ayaan eegeynaa waxyaabihii halkaas uu kala soo kulmay iyo qodobada is-afgaradka ay wada sexdeen dhigiisa madaxweynaha dalka eritrea asias afwarki madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah oo qaatay afar maalmood ku jooga wada- wadanka eritrea ayaa dalka dib ugu soo laabtay booqashada madaxweynaha ayaana salka ku heysay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo kurgelidda xaaladda guud ay ku sugan yihiin ciidamada soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaas labada madaxweyne ayaana gunaanadkii booqashadaha kala sixday heshiis is-afgarada oo taabanaya dhinacyo kala duwan qodobada heshiiska is-afgaradka ee labada dowladood ay kala sixdeen ayaa ka kooban qodobada hoos ku xusan oo ah ilaa iyo toddoba qodob waxaana ay kala yihiin kow adkeynta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan qurba joogta labada dal laba xoojinta wada shaqeynta siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo baa layidhi loona horumariyo danaha labada qaran saddex ballaarinta iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyada oo markaa mudnaan gaar ahna la siinayo ganacsiga maalgashiga biyaha beeraha kalluumeysiga caafimaadka iyo waxbarashada afar sarwaqaadida iskaashiga dhinaca dhaqanka suugaanta ciyaaraha iyo sayniska shan adkeynta wada shaqeynta ilaalinta horumarinta deegaanka iyo waxkaqabashada saameynta musiibooyinka dabiiciga ah iyo cudurada faafa lix kor u qaadida iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda xasilonida iyo amniga toddoba qodobka ugu dambeeya ahaa in siduu jir ah loogu shaqeeyo horumarinta iskaashiga isdhexgalka dhaqaale iyo xiriir wanaagsan oo ay yeeshaan dalalka geeska afrika dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya intuu joogay dalka eritrea waxa uu booqday xeryaha markaasi ay tababarada ay ku qaataan ciidamada qaranka ee kala duwan ee dalkaas jooga isagoo ugu ugu dambeyntii booqday magaalada mazawa oo ay tababar ay u joogaan cutubad ka tirsan ciidamada badda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha ayaana dhammaanba qeybaha kala duwan ee ciidamada ku bogaadiyey tababarada adag ay qaateen isaga oo sidoo kalena ugu warbixiyey ahamiyadda ay iyo mudnaanta ay dowladda ay siinayso xoreynta dhulalka ay al-shabaab haystaan iyo dowrka la filayo in ciidamada ay ka qaataan sugidda amni guud ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxtooyada ayaa markaasi lagu shaaciyey isafagaradkaas oo dhinaca kalena ee dalka eritrea warfaafinta mas-uuliyiinta ugu qaabilsan ee qudhoodu ay sii faafiyeen goorsii horreysaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud tani markii la doortay wuxuu uu markaa eh, dalalka dibadiisa uu u dhaxeeyaa ay ka mid tahay dalka eritrea waana gobolka markaasi geeska africa oo markaa dalalka ugu horreeyay ka mid ah dalka eritrea uu booqday marka laga reebo isuta imaaraadka carabta iyo turkiga waana safarkii saddexaad oo markaa tani markii shan iyo tobankii bishii may ay mudanayaasha golaha shacabka ay doorteen haddaba ciidamada ah ama booqasho dalka eritrea madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markii ulaha ku jiray horey u sheegay in markaas ahmid uu siin doono in ciidamadaasi soomaaliyeed ee halka loo qaaday warii wacaaltoona aan laga helin muddo saddex sano ah markaa la helo xaaladooda sida markaa waalidiin fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyay markaa sanadii lasoo dhaafanay magaalada muqdisho banaanbaxyo waaweyn ay ka dhigayeen ay arrimahaas ugu soo horjeedeen iminka dhowaan dibadbax farxadeed ay sheegay in ay kusoo dhaweynayaan booqashada madaxweyne xasan sheekh ee dalka eritrea iyo ciidamadii halka tababarka looga qaaday oo ay arkeen oo markaa ay sheegay in rajo weyn ay qabaan in dalka dib loogu soo celiyo weli barnaamijka wareega degeysanaysaan dalsan muqdisho aad nagala socotaan saaxiibayaal qodobada kale ee hordhaca barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaan sii kusii soconaynah markaana haddii aan eegno iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ee soomaaliya ay kusoo kordhayeen xaalado la xiriira dhanka amniga iyo howlgallada ciidamada booliiska ee soomaaliya ayaa haddana waxaa si xooga leh usii badanaya isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya haddaba waxaan eegeynaa saaxiibyaal dhowaan booliiska iyo militarigaba waxa ay soo saareen awaamiir kala duwan oo ku wajahan dadka ku nool muqdisho iyo ciidamada militariga ee muqdisho tuutaha ku wata haddaba awaamiirta booliiska iyo militariga ee la xiriira dhaca iyo dilalka muqdisho ma u dhagaa nuglaan doonaan askarta xiran tuutaha ee magaalada muqdisho ku dhex socda haddaba marka hore warbixintan ayaan ku eegeynaa anagoo markaa dhinaca kalena falanqeyn kala duwanaarintaas ku sameyn doona wariyahayga cabdixiis cabdullahi daar ayaana warbixintan ka diyaariyay isniintii shalay booliska iyo milatariga ayaa si isku mid ah uga hadlay dhacdooyinka dhaca iyo dilalka kusoo kordhay magaalada muqdisho afhayeen u hadlay booliska soomaaliya ayaa sheegay in gebi ahaanba magaalada muqdisho wixii ka dambeeyo labiyo tobanka habeennimo ee saqdhexe laga mamnuucay moota bajaajta wuxuuna afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay carabka ku adkeeyey in tallaabo laga qaadi doono bajaajtii lagu helo in ay shaqayso wixii xilligaas ka dambeeya isagoo tallaabadaas u cuskaday sababo amniga la xiriira nambar la waxaa la mamnuucay habeenkii wixii lix sac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda aysan ka shaqaysan karin fiidka horena dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow lix sac wixii ka dambeeya ciddii mooto wadda la arka ayadan inay dimbi tahay ay ku xadgudubtay awaamirtii ka soo baxday laamaha amniga afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in la mamnuucay ciidan aan kuwa booliska ahayn in ay hub ku dhex qaataan xaafadaha magaalada muqdisho
ee askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gebigoodaba waxaa lagu wargelinaya inaysan dhici karin shaksi hubaysan oo darees wata oo dhex wareegi kara magaalada muqdisho gudaheeda ayadoo taliska xoogga dalka soomaaliyeedna uu maanta go'aan ka soo saaray boliiskana iyo laamaha kale amnigooda anoo afkooda ku hadlayan aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shaksi qori wata oo darees wata inuu habeen madow iyo maalin cadba dhex socdo magaalada muqdisho
dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliya odawaha yuusuf raage oo isna la hadlay saraakiisha milatariga iyo xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in aan la aqbali karin in askari xihan tuutaha ciidanka dowladda in uu dil iyo dhac ka geysto magaalada muqdisho laga bilaabo maantay ma doonayno askari xoogga dalka soomaaliyeed oo suuqa lugaynaya oo magaalada iyo xaafadaha iyo laamiyada lugaynaya ee darees iyo hub isku wata inaan aragno ma rabno waxaan rabnaa in la xakameeyo waxaan u baahannahay in loo xakameeyo si buuxda gebiyahaanba oy meesha ka baxda haddii ay dhacdo xitaa hadduusan wax dhicin xitaa hadduusan fal gacanta kula jirin waajibaadkan iyo amarkan haddii la bixiyo ee ay gaarto ee uu fuli waayo ee ay dhacdo in suuqa lagu qabto asigoo dareeskii iyo hubkii ku wata magaalada dhexdeeda wuxuu la mid yaha kii wax dhacaya waxay nooga dhigan tahay xeer ilaalintana way joogaan maxkamadda way joogtaa waa u sheegnay waxay nooga dhigan tahay qofkaasu inuu u baxay inuu qayb ka noqdo amnidarrada magaalada ka socota booliska iyo milatariga ayaa dembi ka dhigay in magaalada muqdisho gudaheed ay hub ku qaadan karaan ciidamada dowladda marka laga reebo booliska waxayna tallaabooyinkan imaanayaan xilli dhaca iyo dilalka ay ku soo bateen xaafadaha magaalada muqdisho lama oga awaamiirtan ka soo baxday booliska iyo milatariga sida ay dhaqangal u noqon karto iyo sida ay hoos uga dhigi karto dilalka iyo dhaca ku soo batay magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsam muqdisho
dhinaca kale dhankooda shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda markaas ka dhiibtay marka raadiyo qaar ka mid ah bajalyada muqdisho aragtiyo kala duwan ka bixiyey wakhtigooda oo dhanka kale oo lagu xadiday in laba iyo tobanka habeenimo saqa dhex markaas aysan shaqeynin oo taliska booliiska soomaaliya dhowaan dhankaa uu shaaciyey waxayna dhankooda sheegeen in ay arrintaas caqabada waaweyn ay ku tahay erguji ayaa microfonka la dhex qaaday waryahayga dalson ka tirsan oo marka hore weydiiyey bal waxaa markaas ay tahay aragtidooda maadaama booliisku markaa amarkaas uu soo saaray laamaha ammaanka ayaa shalay waxay soo saareen go-aan ah ay labiyo tobanka habeenkii ama lix saac wixii ka dambeeya aanay shaqayn karin dhammaan wadayaasha gaadiidka mootabajaasa mootabajaasa ayaa ah gaadiidka ugu badan ee muqdisho la isticmaalo go-aankaasi ayaa waxa uu noqday xalay mid hirgalay labiyo tobankii xalayna magaalada muqdisho laguma arkaynin wadooyinkeeda wax gaadiida oo ka shaqaynaya gaadiidka dadweynaha oo ah mootabajaajta oo tan ugu badan ee muqdisho ka shaqaysa ayaa la mamnuucay sababo la xidhiidha ammaanka oo faraha ka baxay haddaba t v-ga dalsan waxa uu kuurgalay siday u arkaan odayaasha mootabajaajleydu bandoowga lagu soo rogay labiyo tobanka habeenkii odayaasha mootabajaajta oo codkooda dhiibtay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa miyow taxanimaadan laxanimo habeenkii ah shaqada maadaama wakhti walbo aan shaqaysan karno maadaama mootaaleen nahay sababta waxa laga yaaba suuqa inuu subaxii ku sii waayo oo habeenkii shaqada ee ku siisaa macquula ma fahantid waxaan raadiyana waa waxaa laga yaaba in macnaha habeenkii la shaqeeyo wax kasta ay kugu dhici karo bilaadan nahay adaa dhib ka qabsan karaa waalidkaa dhib qabsan karaa walaalahaa dhib qabsan karaa marka inaan la fasaxo oo layidhaha dhibaato dhibaato macnaha annaga dhibaato ma wadno qofkii dhibaato wa ilaha ilaha u jeedo soo maa dowladda ayadaa laga inay qabato qofkii dhibaato wado laakiin qofkii shaqaysanayo oo miskiina waxaan ka rabnaa dowladda inay tiraahdo qofkan waa firii waaye laakiin waqti inay noo qabato aqalada waa dhawa abow bandow waa ku faraxsanahay in habeenkii la saaro waayo maalinta inay mootooyinka shaqaystaan waaye habeenkii tuugada iska badan lama kala yaqaan ninka tuugada ah iyo midka daacadka ah marka waa ku faraxsanaha boqolkiiba boqol waan ugu mahad celinayaa inay saas sameeyaan xilli hore ummadda iska soo yaado guryahooda kala aadaan si ay amniga u helaan ay xasilaanna u dareemaan ay tuugadana u yaraato waxaan u arkaa bandog- bandowga ee dowladdu soo rogtay in uu yahay mid fiican oo dadka iyo shacabka habeenkii socdo waxaa arkaysaa nin tuug oo iqaad ku dhahaya mana kala taqaanid marka waxaan u arkaa inuu fiican yahay bandowga la soo ogo habeenkii wallaahi ninka cawadi inuu shaqeeyo rabo nin muraad kale leh waay anaga maalintii aan ugu filan subaxda salaada haddaad soo dukato soo shaqo tagto ilaa iyo maqribkii alxamdulilah waxaa hesho waa inaa ku faraxdaa
horta raayay habeenka aan habeen la shaqeeya aan fahamteen aan waxaan dhihi lahaa oo habeenka kuwa shaqeeya loo fasaxo ilaa kuma darnaada cashuurna waa la qaataa ilaa kuma darnaada maalintii jaam waa ma la shaqeyn karo habeenkaan oo wanaagsan sababta habeen jaam ma leh iyo in badan oo risk kasta tahay habeenkaas habeenka risk kasta tahay oo tugun ku qabayso ana waxaas leeyahay baa habeen wana- in habeen shaqeeya noo fiican een waxaa la yidhi sidee xeego loo xagtaa macnaha ilkuhuna u nabad galaan in wax la xeeriyo amarka soo baxay isagoo la qaadanayo in haddana uusan saamayn ku yeelan carwadeennii shaqaalaheennii iyo nolol maalmeedkii ku saabsanaa ee raggan bajaajleyda ah een xamaalatada ah mootooyinka deynta ku wada een mootadu mooto kasta waxaa laga yaabaa boqolkiiba een een lixdan iyo shan inay shaqaala wado gelinka hore waxaa iska le ilaa maalintii shidaal iyo qofka een mootada iska lahaa habeenkii shiftiga dambe ilaa lix saac ilaa toddoba saacna waxaa iska le ninkan muruqmaalkaa oo maskiinkaa marka meelahaas waa in wax laga xeeriyaa marka waxaan codsanaynaa guddoomiye hadday ahaan lahayd guddoomiyaha gobolka banaadir iyo hogaanka guuda booliska soomaaliyeed annagoo u hoggaansan awaamiirtooda een tixgelinaynana magaalada xaaladeedana la soconna waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkaas een een amarkaas bandowga nooga dhigtaan toddoba saac ilaa toddoba saac iyo labaatan iyo shan daqiiqo inta la kala hadaafayo nin walba xaafaddiisii ugu tegaayo wale rag baa waxay degan yihiin kaawogoday abagado dayniile ceelasha biyaha afgooye marka in dadkii waxaa la rabaa ay kala nadaamaan cabdiwahaab cirguje warbaahinta dalsan muqdisho
kaalay horta mobel internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horreeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba lama kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba idahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo idahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba idah adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subermarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
xanaanka iyo quruxdaan ibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo u haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma adoo taajiriaad aragtay maye dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan iidan lii gelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qorama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar inled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar elid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
qaybihii dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsina magaalada muqdisho ayaa nasa soo gaanay saxbyaal haddaba maxay tahay sababta islaamku uu xarimay daroogada muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya amni xumada iyo markaas daroogada doorka culummada arrintaas ugu furan maxay tahay inay ka hadlaan sheekh cali oo ka mid ah culummada soomaaliyeed ayaanu arrintaas ka horeysanay waryahaga cabdiwaxiid cabdullaahi daahir ayuuna ugu waramay bismi illah Eh, horta ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ogtihiin wuxuu soo dejiyey kitaab iyo nabigii soo diray eh, nabigeena sal alla alih wasalam waxaana loo soo diray wayuxillu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'ith nabiga waxaa loo soo diray inuu waxyaabaha ayibaadkana dadka xalaal inay yihiin baro muxaram- waxyaabaha khabaa'ithta ahna inuu ka xarimo waxa uu loo xarimayna waxay tahay islaamku wuxuu ilaaliyaa shan arin oo ah nafti iyo maalka iyo cirdigii iyo nasabki iyo wuxuu ilaaliyaa eh, caqligi islaamku ilaaliyaa Eh, daroogadu si toosa waxay saameynta ugu yar ay ku yel- ku leedahay caqliga Eh, qofka marka hadduu caqliga beelo naftiisa waa uu dhibaateeyey oo ilaahay wuxuu le walaa taqtuluu anfusakum Eh, mujtamaciisa wuu dhibaateeyey ma eh, waad gabar hadda gabaraa la dilay iyo hebelaa la dilay iyo lagu mashquula sababta loo dilay in laisweydiiye waayo in gabdhihii jidka mari waayaan oo raggii eh, nabad ku naaloon waayaan oo maga- eh, amniga cariiri gala maxaa keena daroogadaa keentay marka amniga in la daaweeyo waxaa- waxaa waxaa shardi ah in daroogada la daaweeyo daroogada magaalada lagu soo fatahay in shaqo laga qabtay u baahanta
waa tahay marka eh, maxay tahay sababta uu islaamka daroogada u xarimay sababta waa in la ilaaliyo jiritaanka ummadda oo ummadda inay nabad gasho nabad ma imaan karto haddii daroogo faafsan tahay sidaas daraaddeed islaamku wuxuu u xarimay shan maqaas- maqaasidu shariica wixii la dhahayo shareecadiba waxay u timid ay daroogadu lid ku tahay oo naftiiy dhibaataynay maalkay dhibaataynay caqligay dhibaataynay intaas hadday dhibaatoodana nasabka yaa dhumaayo waladu zinaha iyo zinada iyo faaxishada iyo munkarka badana sidaas daraaddeed islaamku ulajeedadiisa iyo daroogadu khilaafsanta marka in daroogada lala dagaalaa loo baahan yahay marka la rabo in amni la sugo marka la rabo ummadda eh, inay nabad hesho in daroogada la daaweeyo waa
waa gartay Een, sidoo kale dhowaan waxaa jiray een, war qariib ah oo kasoo yeeray booliska Een, waxay sheegeen in jilaca uu ka mid yahay waxyaabaha maanka doonaya Eh, bismillaah arrintaas eh, eh, aniga maalintan ay booliska hadleen runtii wax badan aan ka faa'iidaystay horey aan muddo toddoba bil ka hor ah, aan safar maran u galay meel dhow oo xamar dayaha eh, caliyaale dad ehelahoo degan aan waxaan la kulmay nimankii qaraabada ahna meesha deganaa waxay i weydiiyeen niman qurbo jooga aa noo yimaado waxayna daldalaan jilac gooftay ka daldalaan intee jilac la geeyaa ee idinka xamar ka timideena warkan muxuu yahay dadkan jilaca raadinayo goobta dhex wareegaya maxay tahay marka arrintaas waa gara waay aniga Eh, laakiin hadda warka booliska wuxuu ii turjumay eh, su-aashii oo berigaas nala weydiiyey in dadkan yimid horta waa qurba joog waxayna dalka u yimideen fasaad waxay wataan lacag bal qaarkood waxaa lagu maalgeliyaa sidaan aragnay in kalaabyo loo furo in daroogadii eh, eh, loo keeno daroogadii ugu qaalisan noocyadeeda kala duwan ay haayaan meelay uga timaadaba Eh, taas waxay tusaya marka in wadanka uu jiro olole ummadda lagu baabi'inayo waxayna u baahan tahay in la helo Eh, haddii ummaddan loo xilhaayo oo dad rajo ka leh jiraan in la helo qorshe lagula dagaalamayo daroogadu daroogaduna marka albaabadeeda jilaca kaliya mae noocyo badan oo daroogaha dalka yaallo Eh, ayadana waan ka hadlaynaa waa gartay Een, culimadiina naftirkiina mas-uuliyadda ee idinka saaran wacyigelinta eh, dhinaca bulshada doorkiina ku aadan muxuu yahay Eh, bismillah culimmada doorkoodu runtii nooca ma daciif ha ahaado laakiin waxaa la dhahaa eh, in allaha yanzicu bisultaani maa laa yanzicu eh, bilqur'aani culimmada maanta o dhan hadday wacdi inta la soo istaagto haddaysan jirin siyaasad lagula dagaalamayo daroogada amnina ma sugmaayo eh, ummaduna eh, nabad ma helayso bal eh, magaaladu waxay noqon doontaa ganacsi aan jireen horumar aan jireen haddii amni la waayo nololna ma jarayso taas marka tan culimmadu waxay la ekeyd kelimaad laakiin dadka ilaahay mas-uuliyaddan qaaday ummaddan mas-uuliyaddeedii annagaa u dhaaranna yidhi waxaa laga rabaa inay daroogada xiraan matalan hadda waxaan maqlayay eh, booliska inay yidhaahdeen si oo amniga loo loo hagaajiyo waxaan mamnuucnay bajaajyada lix saac kadib inay socdaan haddii loo arkay qayb tuuga ah inay qayb yaroo ka mida masaakiina ku shaqaysta bajaajyada oo dad dhibaataysan oo oo ducafaha oo- oo oo meel kale beer iyo eh, meel kale qabin oo ayada ilaahay ku irsaaqa alxamdulilah laakiin haddii loo arkay inay caqabad tahay khaasatan xilligaas dambe wax dhibaata ani uma ark laakiin waxaa mushkiladu ah amni xumada bajaaj kamaa keeni amni xumada waxaa keenay askariga qoriga leh oo dharkii eh, labisan oo dowladda qoray oon la aqoonin oo sharci u- u- iyo meeloo kale socda aan la aqoonin cid joojinaysan aysan jirin marka annaga eh, dadkeena shacabka jidka marayn bajaajyadana shacabka waa la baaraa waxaa lagu leeyahay s- saas eh, kaale imaad eh, intee u socotaa intee nin qor leh hadduu yimaadna salaana loo saarayo marka mushkiladu waa- oo labaadna waa qoraga mushkiladda saddexaad albaabada ay daroogada ka soo gasho in la adkeeyo eraboorkay ku timaad daroogadu taabuwaa soo dego taabuu inuu daroogo yahayna digniinta ku qorana markhaati ka ah hadday ay- ay jirin eh, amba ummadda aan dan laga lahayna amnina yaan laga murgin haddaan taabuu la joojina mushkiladan dhan waxay ballaaratay oo daroogada dhan noocyadeeda kala duwan albaabada u furmeen taabuuga iyo shiishada ee markii wadanka lagu soo fatahay ee ewel jaadaa jiri jiray jaadkuna dadka oo yaroo ee, ciidan ciidan iyo wax lamid aha cuni jira laakiin taabuuga waxaa cuneen shacabkii caamatu nnaas gabdhihii wiilashii ardaydii ee, meel walbuu galay ee, xirtii oo dhex galay xataa oo diinta baranaysa sidaas daraaddeed taabuugi iyo jaadkii horta taabuugi iyo maxaa la dhahaa, shiishadii oo gabdhaha soomaaliyeed ku fasahaadeen dowladdu waa inay sharci ka soo saarto hadday rabto waay nabad hadday rabto haddayna nabad rabin waa dhib male moogtahay nabad hadday rabto waa inay joojiso taabuuga waxaa kaloo ah eh, daroogadii oo xuduudda ka soo galaysay khamriga etoobiya eh, iyo iyo kenya laga keenay ah xamar lagu cabaa ee weliba kan etoobiya il- gobolada dhan waa kuwan cabaadayay waad maqlaysay eh, en, goboladan eh, en, maxaa la dhaha xuduudda soomaaliya lale etoobiya way wada qaylinayaan eh, sida eh, galgaduud iyo eh, garowe iyo kuwa lamidka iyo boosaaso khamri iyo xataa hargeysa waxaa laga cabaadaya khamri oo meel oo faradhaafah ummadda lagu soo fatiyey ummad marka la rabo in la burburiyo jiritaankeedana lala dagaalo darooga lagu fasaxa marka haddii la rabo in badbaado la helo bajaajka ma aha meesha badbaadadu ka bilaabanaysa badbaadadu waa in darooga lala dagaalo amni ma la rabnaa inaan helno daroogada ha lala dagaalo ilaahayna kitaabkiisa wuxuu ka qaba dadkaan ha loo ogolaado inay isku xukumaan laguna xukumo wax badanoo xalaa la heli lahaa Ee, diinta islaamku waa radci waa dhax- macnaha waxaa la dhahaa ee, wax wax gooya shayga ee diinta islaamka lagula tacaalo wuu daawooba waa la ogyahay Ee, marka haddii daroogadan si waafaqsan oo culimada lala tashto oo si shareecada waafaqsan loola tacaalo wax badanaa laga qaban karaa Ee, culimmadu kaalintooda markaasay soo muuqan karta laakiin haddaanan ee, sida shareecada qabta amba aan daroogadiiba dhibba loo arkin ka qaanuun ahaan oo amba canshuurta laga qaadanayo la door bido oo layska dhaafo dhibaatadu ma dhammaanayso amniguna ma sugmaayo marka ee, maanta waad aragteen jilicaysi ee mara in jilac la- la qurunsado oo jilac laysku daroogayo beri haddii la yidhaha xubnaha dadka aad darooga noqonaya in dadka la qala doona imaanayso haddaan arintan meesha ay marayso berigu taabuuga yimid qayladhaantii yeertay ee, ilaa maanta meesha ay marayso in jilac la isticmaalo taabuuga ahna laka joojiyo qodobka koowaad albaabada horta ma la rabaa in lasoo xiro taabuuga iyo shiishada wadamo badan oo muslimiina sharciga kasoo rogeen xataa gaalo ah taabuug gaalo looma geyn kara xataa taabuuga iyo horta iyo bal hana laka joojiyo Ee, canshuurta laga qaadanayo ba- meelo ka badan oo canshuur oo iyo maal iyo laga heli karo dowladdu way haysataa hadday ka shaqaysanayso ee, baddaano gaaladu dhacayso oo cadaawadu dhacayso ee, nolol meeshaasay taala maalna laga samayn karaa maxaa loogu mashquulaya in daroogo oo laga raadiyo wadankan qaniga ah oo ilaahayna siiyey marka in ee, wa- wa- aadaan ugu faraxsannahay in ee, laga fikiro ummadda amnigeeda laakiin albaab saxa ha loo maro daroogada ha lala dagaalo si ammaan loo helo saasaan dhihi lahaa
barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ah dalsane magaalada muqdisho ayaan kusii shaqeynaa saaxiibyaal markaana gobolka shabeellaha dhexe haddii aan aadno kulanka dhaqanka sanadlaha ah oo lagu qabtay tuulada kuursheele liraada ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan iyo xildhibaan markaasi baarlamaanka cusmaan xaaduule oo kulankaas loogu duceynayay in markaas uu kusoo dhalaalo mas-uuliyadda loo egmaday ayaa ah siyaabooyin kala duwan mas-uuliyiintii kaga soo qayb gashay uga hadashay waxaana markaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin xildhibaano ah iyo sidoo kalente dhaqanka dadka halka diga daba muxuu sanadkan kaga duwan yahay sanadadii hore kulanka sanadlaha ee dhaqanka ee loo qabtay dowladda kaarshaale ee gobolka shabeellaha dhexe daba waa kuwan qaar ka mid ah aragtida dadweynaha tuuladaas ee markaasi ay ka qabaan waxa markaas ay farqiga u dhexeeya eh, sanadkan iyo sanadadii hore
Ee, kadibna ee, waxaan u mahad celinaynaa qaraabada iyo inta soo qabanqaabisay kulankan ah yani kulan sanadeed sanadkiiba mar inta lagu qabto oo ah ciidda carafo oo kulan duco ah iyadoo munaasabadii joogtada ahayd ee sanad kasta la dhigi jiray oo ciid- oo ciidda carafo ay jirto ayaa haddana sanadkan waxaa labaysay munaasabada labaad ay tahay in lagu soo dhoweeyo looguna duceeyo xildhibaan ee, cismaan xaadoole oo ah xildhibaan cusub oo ka tirsan een, baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan leenahay marka intii ka soo qayb gashay ee, iyo intii qabanqaabisay dhammaanteedba allaha barakeeyo ee, dalkan iyo dadkan soomaaliyeedna guud ahaan abaarta iyo colka iyo cudurrada ka jiraba allaha naga qaado gaar ahaan si gaara waxaan ugu ducaynaynaa yani degaankan iyo intii soo- googashan soo qabanqaabisay waxaan idin leenahay ee, khayrka allah idin badiyo roobku waa jira waana yaryaha allah badiyo ummadda soomaaliyeedna allah u badiyo waxaana kula dardaarmaa dadka degaankan degan waa dad meel istaraatiijiya degan oo bad degan oo maxaa layidhaha webi degan oo dhul oo xoolo haysta oo ilaahay u barwaaqeeyey inta yartaa waad haysatiin ummadda soomaaliyeed ma haystaan dadku waa dhimanayaan biila'aanay u dhimanayaan idinku waxaasoo dhan ma- waa- waa maaragtay waa ilaahay idinka koriyey waxyaabaha yararka hoo jira oo dadka yani aan kala kanala ballanay akhyaarta iyo xildhibaanka waxaan rajaynaynaa arrintaas si gaara loo xalliyo marka waxaan rajaynaynaa qalbigiin allah isoo dumo qalbigiin allah isoo dumo sanadkan kusii barwaaqay bashbada allah nagu gaarsiiyo waxaan leeyahay markuu waadi mar labaadbo salaamullaahi calaykum Een, ilaahay maad iska leh oo kulankan weyn oo aadka u ballaaran maanta nu iskaga keenay kulankan waa hordhiciisa amba ujeeddadiisa dhan waa laga wada hadlay waa kuna sanadeed oo sanad waliba oo ku beegan eh, bisha carafo maalmaha ciidda ugu horeeyo oo halkan ka dhaco oo n, degmada warshiq lagu dhigo Eh, kulanka wuxuu kaloo xambaarsan yahay munaasabadan aadka u qiimaha badan een, oo kulan duco iyo soo dhoweyn ah ay ugu muujinayeen bulshooyinka ku dhaqana degmada warshiiq iyo nawaaxigeeda een, iyo dhammaan guud ahaanbo gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir iskaga kala yimid bulshada ku abtirsato deegaanadan iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo kulankaas loogu duceynaayey laguna soo dhoweynaayey xildhibaanka cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan ismaan xaadoole oo dhowaan lagu soo doortay sida wada ogsoonahnay dowlad goboleedka hirshabeelle matalaad rasmi ah ee wada heleen deegaanadan sida wada ogsoonahnay waa haddii aanan maamulka degmada waxaan aad ugu faraxsanahay dhexjoog aan u nahayno bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka kala yimid caasimadii iyo dowlad goboleedkii dhammaan oo ay ugu horeeyaan duubabkii dhaqanka iyo siyaasiyiintii heer federaal iyo heer isteedbo inay maanta nugula sugayihin xarunta degmada warshiiq qayb ka mid ah oo oo la yidhaahdo ceelow aan joogno maanta aan ku wada sugan nahnay waxaan leenahay insha allahu tacaala sida hore ugu barannay ismaan asigoon ahayn xildhibaan oo waxqabadkiisa iyo tayadiisa iyo deegaanadan wuxuu ka qabtay iyo wuxuu u tar horaan u aragnay hadda oo xildhibaan uu yaho bilaaw uu yahay oo aan ogsoonahnay in dowladdii curdunkeed hadda ay dhalatay in yar oo muddo ah ku fadhiyo xilka iyo loo igmaday waan ogsoonahnay maanta waxaan u malaynayaa soomaali weyn iyo guud ahaanba bulshada qaybada kala duwan oo maanta u matalo isku imaatinka maanta la iskugu imaaday iyo isku cid hadda maanta laga wacay u malayn maayo inay jirto laakiin waa dhammaantood ayuu kaa iskeeneen waxayna hilow ay u qabaan xildhibaankoodii iyo isku duubnidka ay isku duuban yihiin iyo guud ahaanba udubdhexaadku maanta u naqayay iyo dhexjooggiisa sharaf u ah insha allahu tacaala waxaan leeyahay xildhibaanka dardaaran baa ujeedinayaa waa ujeedaa bulsho ku jecel oo garbahaga taaganaa jiro degmo warshiiq ahaan waxaa ka jira tabashooyin badan ee kala tabanayaan qabaa'ilaad ka dhex degan soo xildhibaanka isteedka oo ka hadlay xildhibaan yuusuf oo sheegay waa in lala kaashado waanay kaashanaynaa insha allahu tacaala waxaana ka rajaynaynaa ee, kulankan maanta munaasabadda oo ducada iyo soo dhoweynta aan u fadhino oo xildhibaanku uu ballan qaaday in kulamo hordhaca ay dhici doonaan oo lagu laiskugu arkaayo sidii xal waara looga gaari lahay dhibaatooyinka soo naqnaqday ee ka jira degmada warshiiq waxaan rajaynaa insha allahu tacaala kulankan gudihiisubu iyo maalmaha nagu soo aadan inaad soo afjarmi doonto asigoo hormudo u noqon doono xildhibaan ismaam waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين مقعي ودبلوماسي الداق محمد maanta caadi aan ugu faraxsan nahay inaad deegaanka hela umaado oo deegaankiyaa ka dhasha ah in maalinta farxadda ah iyo caleemasaarka xildhibaankeyga ismaam maxamed maxamuud xaadoole farxadda inaan la qabsana uman annagoo ah deegaankii dhallinyaradii waxbarta ka soo jeeday waan gartay dad badan ayaa halkan isugu yimid Een, maxay kaaga dhigan tahay matalaadda xildhibaanka een, afarta sano ay soo socoto waxqabadka aad rajaynaysaan haye xaqiiqatan ee, xildhibaan xaadoole hadal waa ka dhan yahay asiguna xildhibaan ayn intuu qabto waa ogsooti maadaama tihiin saxaafad soomaaliyeed hadduu xildhibaan noqdane dhallinyaradii wax bartay garbihiisaan nahay fursadda aan rajeey doonane xildhibaanada kale dhallinyaradu fursad aysan qabin fursad ka ballaarnaa qabnaa farxaddeenan qabinna waa qabnaa insha allah haddii ilaahay yaraaho. xaqiiqatan boqolkiiba boqol waxaan annaga mataqaana maadaama dadka deegaanka dhallinyarka soo jeeda aan nahay runtii ee, sidaa la socotaan hadda waxay gelina wadnaa oo dadka deegaanka ah maadaama dadkan dad xoolaale yihiin dad mataqaanaa beeraale yihiin hadda mataqaanaa waxaan wadnaa in dhallinyaradii waxbarasha deegaanka aan ku soo laabanay isdhexgala wadnaa xildhibaankana boqolkiiba boqol dib u heshiisiin dhaba inuu keeni doonaa rajaynayna biidnillah aniga horta alawalan aan iskaa baro waxaa la yidhahdaa duulaay gaaday xuseen waxaan ku matalaa golaha deegaanka degmada warsheeq dadka eh, ku faraxsan ama qadka soo qaban qaabiyaan ka mid ahay dareenkeen lama soo koobi karo muddo aan matalaad la'aan ahayn afar sano iyo baf maanta waxaan dareemaynaa in aan matalaad iyo dhaba aan helnay bulshada uu ku matalo oo ah afar galmaac yunis waa ku dhannahay weliba haddii aan sii idhaahdo abgaal ismaan oo dhan soomaali weyn maanta meeshan waa ku qulansantahay sidii idinkiba aad u jeediin waxaana rajaynaynaa matalaad dhab ah dib u heshiisiin dhab ah dib u heshiisiin aan dhihi jiray dhab u heshiisiin aan maanta meeshaan loo fadhiya haddii ilaahay yidhaahdo waana suurtagale waana ku hambalyayna waana ku taageerina hadduu ilaahay yidhaahdo dalsana waxaan leenaha welcome soo dhowaada xafladaha saan oo kale nagala soo qayb gala insha allahu tacaala dad badan ayaa maanta halkan isugu yimid Si oo fiican.
adigana aad ka mid tahay Een, sanadkii hore maxay sanadkan ugu duwan tahay dareen ahaan iyo duco ahaanba dareen ahaan iyo duca ahaan waxay uga duwan tahay sanadka hore sanadka hore qalbijab badaan nahaye hadda laakiin ciidda ciid baa noo dul fuusha nina matali kara waxna noo qaban kara nana difaaci kara dalka noo aan u ge- aan geysanay kursigeenna naguna matala annagana waa ku taageersannahay meeshaan waa arkaysaa malaynaa xoolo fara badan geel maasha allah madaxweyne maba u baahan inaan dhihi karnaa labadii calan oo steedka iyo waa qarankan waa anaa u wada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guul horumar amniga waa ujeedaa waa iska caadi wax dhibaata ma aragtaa nalama ilaaliyo waa damaashaadayna insha allahu tacaala welcome aan leenaha soomaalidana waxaan ugu baaqayaa saanoo kale inay niyaddooda ay saafi ka dhigaan ay niyad dhaba la yimaadiin cadow annaga nama soo hujumi karo dibu heshiisiin dibu heshiisiin dhab aan joognaa dibu heshiisiin dhab ah aan joognaa soomaali oo dhanna waa lagu heshiisiyaa wixii dhimanna waa la jirihaa insha allahu tacaala mabruuq aan leenaha inta naga maqan welcome
magacii waa maxamed axmed xuseen oo ku magacdheer timacadde deegaankan waxaa ka soo boqdaa nig degmada xamar hadda waxaa imaaday maalmaha iida maalmaha iidana saa u jeeda maanta waa maalintii oo macarafo maalinta saddexaad Een, kulanka waa kulan farxadeed haddana waxaa mid- waxaa sii hoos gashay soo dhoweynta oo loogu soo dhoweynayo een, gudo- een, een, xildhibaankeena ismaan maxamed maxamuud xaadoole waan ku faraxsanaanay een, waa waa dareemi kartaa waxqabad een, anagoo ah dhallinyarada oo degmada warshiiq een, gaar ahaan deegaanka kurshaale waa waa dareegi marta waxbarasha haddii la hadda ana- anoo hadda deegaanka oo xamar ka soo tegay aan hadda inaa u imaado inaan dadka wax geliyo oo waxbarashada inta aan kalaamkayga inaan u sheego oo iskuulaadka iskuulaad way furayin ilna boor jafo wax badan waa waa rajeynaa isbitaale iyo waxyaabo dhammaan waa in wax badan een, wax badan waa ka- waa ka rajeyi doonaa Si- xamarna insha allah waa ka maarmi doonaa
hagaag saxbeel guud ahaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadi ah dalsan magaalada muqdisho waa naginta barnaamijkan geesi intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo waa hagaag saaxiibyaal waa in kala idinlaa dhanka iyo cilad dhanka farsamada gudahaan caawa barnaamijka halkaas uu hogyahay barnaamijkan geesi intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.